afar boqol oo macalimiin ah kuwaasi oo tababar ugu socday muddo laba bilood ah maxadka tababarka macalimiinta magaalada beledweyne ayaa maanta imtixaan loogu soo gebagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan imtixaankan oo socday muddo afar maalmooda ayaa waxaa imtixaan looga qaadayay macalimiinta cashiradii ay soo barteen muddadii labada bilood ee uu u socday tababarka ibraahim dhaqane maamulaha guud maxadka tababarka macalimiinta beledweyne ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu lahaa tababarka muddadaas dheer oo macalinka sidaan ognaaba macalinku ama tacaliintu waxay ka dhisantaa saddex ama afar qaybood ama dhaho qaybta ugu horeyso waa macalin tababaran oo taya leh qaybta labaad waa manhajka manhajka oo ku salaysan diinteenna islaamka ee suuban dhaqanka soomaaliyeed iyo culuumta maadiga iyo diiniga macallin ka dhisan oo tarbiyad leh oo ku tusaale u noqon kara jiilka soo baxaya qaybta saddexaad oo muhiimka waa deegaan ku habboon waxbarashada ama waxaa la dhahayo good environmental education deegaan ku habboon waxbarashada tan afaraad waxa waa facilitieska oo laabka iyo librariga intaas ardaygu hadduu isku helo wuxuu noqonayaa arday fiican oo dhan walba ka dhisan oo caqiide ka dhisan oo wadani ah oo qabiil ka hufan bilawga ugu horreeya aan ku jirnaa maanta ilaahay wuxuu noo saqiray laba bilood oo juhdi badan ay geliyeen tababarayaasha iyo macallimiintii la tababarayaba mustafa cusmaan maxamuud guddoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne oo soo xiray imtixaanka ayaa u mahad celiyey maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalk soomaaliya isaga oo dhinaca kale u hambaliyeeyey macallimiinta
ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa tababarkaan noo bilaabay noona soo gebagabeeyey waxaa kaloo mahad u celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay macallimiintaan inay tababartaan ee lasoo xulo intii ka shaqaysay oo federaalka iyo stateka iyagana waa ku mahadsan yihin waxaa kaloo mahad celinaynaa haddii aan nahay bahda waxbarashada gaar ahaan guddoomiyaha degmada beledweyne brofesor ibraahim oo juhdi iyo dadaal geliyey isagana macallimiintaasi inay xiisooyinkii qaataan manhajkii ay qaataan macallimiinta ka yimiday oo isdhexgalkii bulshada stateka wuu laga faa'iidey tababarka waa laga faa'iiday juhdigaas iyo dadaalkaas iyo jidka dheeraad soo marteen waa ka warqabnay maanta uu ilaahay noo soo gebagabeeyey acmaashana waxaa ugu fiican midda ilaahay khayr ku soo gebagabeeyo ilaahay khayrow noogu soo gebagabeeyey khayrow noogu dhammeeyey marka waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo qaar ka mid ah macallimiinta imtixaanka u soo dhammaaday ayaa raadiyo beerol ugu warramay dareenkooda iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin in uu u soo dhammaado imtixaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacayga waa ismaaciil macalin abuukar macalin maxamuud waxaan ka mid ahay macallimiintii imtixaanaadkii saddexdiisa heerarka soo gudubtay tababarkana uga furmay magaalada beledweyne tababarkii waa inoo soo dhammaayey isbuuc ka hor waxaanan bilownay isku diyaarintii imtixaankii koowaad ee tababarka labada sano ku salaysnaa kadibna isbuucii haddii uu noo dhammaaday isbuucanna waxaan ku jirnay imtixaankii aan galnay maantoo talaadaah ayuuna imtixaankii inoo dhammaaday qiimo leh oo sharaf leh uu noogu soo wada dhammaaday imtixaankii aniga ismaaciil ahaan waxaan u socdaa degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe ee hiir shabeelle khaasatan meel la yidhaahdo bakad jeex marka meeshaas ayaan rabaa inaan ka shaqeeyo insha allahu tacaala insha allahu tacaala ilaahay ikhlaas ha nooga dhigo shaqada aan qabanayno dadka aan waxbaraynayna dad wax maqla oo wixii loo sheego dhegaysta oo qaata kuna camal falan ayaa allah ka dhiga insha allah saasaan kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aad biyo aad ayaan ayaa xamaasadayda u kacsan tahay magacayga waa cabdirasaaq cabdiqadir axlasow waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo soo gabagaboobo imtixaankii afarta maalmood noo socday ilaa trainingkii aan labada bil qaadanaynay juhdi badan ayaan bixinay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta dhammaan asxaabtii imtixaanka igula jiray aad iyo aad aan u mahadsantiin ayaan leeyahay tobabarkan inta uu socday ayaa macallimiinta waxa ay ka faa'iideen cashiro badan oo la xiriira sidai ay u dhafalgeli lahaayeen ardayda islamarkaana qayb ugu qaataan horumarka tageynta waxbarashada ardayda wax ka barato dugsiyada ku yaala gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe